waa mahadsan tahay aada ugu mahadsantihi su-aashaas runtii waxaan soo galay socod dheer aan kusoo maray dowlad goboleedka galmudug iyo dowlad goboleedka puntland oo ujeedadu ahayd in dowlad goboleedka dadka mas-uuliyiinta ka ah ama madaxdooda aan kala shiro mashaariic ay wasaaraddu maaliyaddu ka fulinaysay bilahan dambada dowlad goboleedyada oo ah dhismooyin iyo wixii kale o mucaawinada hayso wasaaraddu ku deeqday gaar ahaan mashruucan s s s ka la yidhaahdo oo deeqaha qaarkood lagu shubo si dowlad goboleedyadu meelihii markaas muhiim loo arko in lagu kaalmeeyo marka waxaan tegay marka degmada cadaado magaala madaxda kumeel gaarka ee galmudug halkaasoon kula kulmay wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiiru dowlaha iyo wasiirka qorsheynta dowlad goboleedkaas aan kala hadlay wixii suurtagal ah oo wasaaradda maaliyadda ay la qaban karto gaar ahaan wixii la xiriira tababarada maamul wanaaga xisaabaadka wixii lamid ah waanu isku afgaranay kadib waxaan u gudbay bandiirad leh halkaas oo ay wasaaradda maaliyaddu ka fulinayso mashruuc loogu dhisaayo dowladda hoose iyo degmadaba xaruntii ay ku shaqayn lahaayeen runtii waxay ahayd muhiimad aada u weyn waa furay waxaana aada uga mahadinayaa gabar aan jeclahay magaceedu inuu ahaa nadiifo oo ku deeqday dowlad goboleedka gaar ahaan degmada bandiiradle dhulkii laga dhisi lahaa iyadana aadan uga mahadinaynaa ay ku wareejisay dowladda oo dhul weyna waa furay halkaa waxaanu ku wada kulanay guddoomiyihii gobolka mudug iyo guddoomiyihii degmada iyo dowladda hoose intii ka socotay runtii mashruucaas halkaas ayuu ka bilowda waxaanu rajaynaynaa inuu hergalo sidaas si lamid a waxaan tegay degmada gaalkacyo qeybta puntland sidaas iyadana waxaan halkaa wasaaradda maaliyaddu ay ka fulinaysaa iyadoo isticmaalaysa mashruuca ssfka la yidhaahdo degmada iyo munishipiada gaalkacyo oo dhulk degmooy meeshii ay deganaayeen si si aana wanaagsanayn laga dudumiyey oo la qarxiyey marka in dib loo nooleeyo degmadii iyo munishipiyadii in marka dowladdu ugu deeqda inay dib u dhisto dhulkii baanu saa ka tagna runtii aada loogu soo dhaweeyey guddoomiyaha gobolka iyo iyo guddoomiyaha degmadaba waanu u dhagax dhignay runtii waxaanu filaynaa in ay kasoo baxaan hawshaas muddo saddex ilaa afar bilood ay kusoo wada dhamaato marka mashruucaanu ma aha mid oo labadan dowlad goboleed keliya hadda laga fulin laga fulinhayo waxa uu ka socdaa dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jowharisna sidoo kale ayuu uga socdaa waxaa sidaas oo kale uga socdaa dowlad goboleedka jubbaland waxaa horeyna isaganu laga fuliyey dowlad goboleedka koonfur galbeed marka wasaaradda maaliyadda runtii waxay ku dadaalaysaa iyadoo mashruucaas u maraysa in dowlad goboleedyadu wixii mucaawino oo suurtagal ah isgaar ahaan dhismo dhismooyinka iyo wadooyinka waxay kala qaban karto magaalooyinka ay kala qabato waxaana rajaynaynaa sanadkan mashaariicdaas oo dhan in ay hirgalaan sidaas si lamidna waa uqorsheynta uqorsheysantaha wasaaradda maaliyadda sanadka soo socda ee labada kun iyo sideed iyo tobanka masha masha mashruucaas s s fka la yidhaahdo in loo sameeyo extension ama lasii ballaariyo oo markaa dowlad goboleedyadu waxyaabaha ka dhiman halkaa wasaaradda maaliyadda inay ku fuliso mashruucaas wixii suurtagalna ay la qabato degmooyinka deeqaha soo galana ay gaarsiiso waayah marka dadka deegaanka meelaha hadda aad tagteen oo mashaariicda aada furteen door intee leeg ayay ka qaadanayaan dhismahooda mashaariicda aada daa furteen
sidaan haddaba kuu sheegayo waxaad arkaysaa dadku waa u heelan yahay horumarka degmooyinkooda tusaalaha ay ugu quruxda badnaa oon arkay waxay ahayd bandiradley dhul aada u ballaaran oo magaalada dhexdeeda ah in ay gabar ku deeqday iyadu dhulkii ay lahayd in dawladdu ay siiso runtii dadweynuhu aada ay arrintaas usoo dhaweeyeen sidaa si lamid a degmada gaalkacyo qeybta puntland dhul aada u qurux badan oo madaxtooyada kasoo horjeeda magaalada dhexdeedana ah ayaa isagana laga dhisahayaa dadweynaha ayaa bixiyey cawil cawil waxa lacagta loo celiyana waa lacag yar bay ahayd oo deeqa ahaanba la dhihi karo dad inay siiyeen dawladda marka waxaad arkaysa dadweynuhu aada ayuu ugu heelan yahay soo dhaweynta mashaariicda gaar ahaan anigu muddooyinkan dambe ma aanan taagin labadan dawlad goboleed waxaan tegay cadaado wakti laga joogo laba sanadood gaalkacayna labaatan sano ku dhawaada ay ugu dambeysay waxaad arkaysa dadka isbedelka ku dhacay magaalooyinkood qofkii arkay waktiyadaas hore maanta ayaa dareemi karo dadweynuhu siduu ugu helan yahay inay horumariyaan dalkooda gaar ahaan degmooyinka iyo gobolada ay degan yihiin mashruucan hadda aada ii sheegtay in galmudug iyo puntlandna aada hadda soo daafurteen horena dowlad goboleedyo kale ay u jiraan ma waxa uu diiradda saaraya oo keliya dhismaha xarumaha maamulka runtii sidaad og tahay magaaladii sokeeye oo dhacay waxay dhibaato weyn gaarsiiyeen dowladiiyo dowladda dhexe goboleedyada iyo dowladaha hoose dhismooyinka ay ku shaqaynayeen ayuu dhaawac weyn gaarsiiyey marka waxa ugu weyn oo mashruucan uu aada u rihay waxay tahay in dowlad dowladaha ha ahaadaan dowlad goboleedka ha ahaato ama maamul goboleedka ha ahaato ama gobolka ha ahaato gobolada ama degmooyinka in xagga dhismooyinka iyo wadooyinka intii suurtagal ah laga kaalmo gaar ahaan dhismooyinka waxaad arkaysaa stationadii booliiska waa burbureen waxaad arkaysaa dawladii hoose waa burbureen waxaad arkaysaa maxkamadihii cadaalada lagu qaadi lahaa ma jiraan oo dhibaataa gaartay marka burburkaas keliya dagaalka sokeeye uu keeno keliya maaha haddana dawlad la-aantu waxay keentay muddada intaa dhan in de aan dayactir dambe loo helin ama maalgelin dambe loo helin marka mashruucaasu badankiisu wuxuu usii jeedaa in magaalooyinka iyo maamulka meelihii ay ku shaqayn lahaayeen waxa kale la yidhaahdo infrastructure-ka laga kaalmeeyo oo lasoo qaado dawladnimadu waxay u baahan tahay meel ay keedkeeda dhigato meel ay ku shaqayso meel ay dadweynaha ka gaarto serviceka marka ma taasaa u badan badankeed